sidaa la socotaan wasaaradda howlaha guud waxay ka kooban tahay saddex qaybood qaybta howlaha guud oo qaabsan horumarinta iyo mashaariicda iyo diyaarintooda xitaa reconstructionka ama dibdibka wasaaradda dabcan dib u dhiska waxaa lagu soo daray kadib waxa ay qaabilsan tahay in ay qiimeyso dhismayaashii ama kaabayaashii dhaqaalaha dalka ee burburay haddii dib loo dayactirayo iyo haddii muxuu ahaa iyaga oo yani dib loo bilaabayo iyo qayb saddexaad oo ah guryeynta oo ka shaqeynaysa deegaaneynta iyo dhammaan horumarinta magaalooyinka marka ahaa wasaarad ahaan waxaanu ku holanaa inaan xoojino shaqada iyo shaqaalaha dhammaan howlaha guud reer federaal iyo reer gobol waa gartay marka xoojintan wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada ilaa wakti intee qaadanaysa aada dhammaan maamul goboleedyada ku gaarsiisaan mase dejiseen qorshe guud oo arintaas ku fadhiya
si aada barnaamijkan wuxuu soo bilowday january sanadkii lasoo dhaafay laakiin waxaanu dardargelinay markii aan xilka la wareegay muddo lix bilood hadda laga joogo waxaanu ka bilownay wasaaradda howlaha guud ee heer federaal si aan u helno oo ah shaqaalo gudan kara howlaha loo igmaday ee ah diyaarinta naqshadaha fulinta mashaariicda waaweyn welina maamuli kara marka kadib barnaamijkan anagoo la kaashanayna african development bank oo ayna weliba gacan naga siinayaan dhinaca maamulka yonods wasimaada jubaanta waxaanu waa si wada jira u bilownay barnaamijkan lagu tageynayo shaqaalaha iyagoo markaasi train siiyey oo qaar kamid a shaqaalaha fursado kale oo aanu shaqaalo dheeri ah ku helna kaalmiyey marka waxay naga kaalmeeyeen shuruucdii waxay kaloo naga kaalmeeyeen ahaa waxyaabihii agabkii aan u baahan nahay taasoo markasta noo sahlaya inaan inagu xafiiskeena joognaan communication kula samayn karno maamul goboleedyada iyo weliba hay-adaha dawliga dibadda gudaha ku nool taas kadib markaan kasoo tagno waxaanu muxuu ahaa booqasho ku tagnay maamul goboleedyada waxayna muxuu ahaa aan soo qiimeyna baahidooda guud marka hadda waxaanu joognaa qaybtii fulinta inay helaan waxyaabihii aan ugu talagalnay ee ahaa ku aan u helno shaqaalo tayo leh marka labaad qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen softwaradii ay ay badanaa injineeradu isticmaali lahaayeen kadibna waxaa waxaa rabnaa trainina iyo wixii kale oo shaqa abuur ah meeshaa ay nooga soo baxaan marka waxaanu ku howlanahay guud ahaan in ay wasaaradaha howlaha guud ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba helaan fursadaas siiso taasoo qaybka ah kala dadaalada ay xukuumaddu doonaysa in lagu horumariyo awoodda ayadaha taabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan wasaaradda howlaha iyo heer gobol wa waa gartay marka la fiiriyo mudane wasiir howlaha guud hantidii ay horay u lahayd ayaaba waxaa moodaa xataa gobolkan banaadir ba aan ka soo qaadne qaarkood in ay dayacan yihiin marka oo ama shakhsiyaad ay gacanta ugu jiraan marka ma moodaa in aad arintaasna aad aad ka ilaadihiin
ha runtii waa dareemi karaa muxuu ahaa in yani sideetan boqolkiiba muxuu ahaa sidii maguursada ahayd ee wasaaradda howlaha guud ama ay shaqsi gacan ku jirta ama dowlada shisheeye wasaaradda waxaa kamid a wasaaradii howlaha guud muxuu ahaa wakaaladii dhismaha waxaa gacanta ku haya ama lugteedii la wareegay dowladda imaaraadka oo wasaaradii guud ahaan isbitaalka dhigtay weliba wasaaradii wakaaladii dhismahana iyaduna ka dhigtay muxuu ahaa maqaasiin oo ay iyagu waxay doonaan u isticmaalaan marka taa iyada oo jirta haddana waxaan rabnaa in aan meel ka bilowno shaqada aan u qabanayno qaranka waxaanu hadda ku shaqaynaa waaxdii ama wakaaladii nafsadaha ama hindisaha soomaaliyeed waxaan barihaan noo qorshaysan inaanu gishno wasaarad howlaha guud anagoo dhul naga dambeeya oo ay leedahay wasaaradda caafimaadka aan rajaynayno inaan ka dhisno muxuu ahaa xarunsi weyneed ee wasaaradda howlaha guud iyadoo ay naga kaalmeynaya dowladda aan walaalahay
dowlada wasiir naga kaalmeynaysa dowlada turkiga ayaa inaga kaalmeyn doonta dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda howlaha guud waxaanu rajeynaynaa inay dhawaan saddex bilood ama ugu badnaan afar bilood gudahood aanu u ahaa howshaas la galno marka runtii waana jiraan garashadii iyo highway authority dhammaan hantidii ay lahayd inay gacanta dadweynaha qaarkood ay ku jiraan waxaanu oo isku dayanaa sidii wixii karaankan anagoo la kaashanayna hay-adaha amniga ama qaarkood aan ku xalinayna arrimo siyaasadeed inaan hanti wasaaraddu ay lahayd oo magaalada shaha u badnaad gacanta dadweynaha ku jira aanu la soo wareegayn
waa gartay mudane wasiir horumarintan lagu sameynaya kaabayaasha dhaqaalaha ee wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada waad xustay shanta maamul goboleed bal gobolkan banaadir asaga maxaad ka dhahdeen ka wasaarad ahaan
mashruucan mashruucan tayeynta ayaan soo furnay hadda laga joogo sideed bilood gobolka banaadir qayb buu ka yahay weliba qaybta howlaha waxaanu dhowaan u keenay qayb kamida qalabkii aan ugu talagalnay kaasan video conferencegaan aan rabno gobolada oo dhan aanu geyno gobolka banaadir waanu kurinay waxaanu weliba kusulnanahay in qayb dhaqaaleysa oo arrimaha kusaabsan qalabaynta xasidoodana aanu qayb ka qaadano marka gobolka banaadir qayb ayuu ka yahay waxaa markasta waa ku barnaamijkan kulamana waa la yeelanaysa laga hadlaa marka gobolka banaadir kaalinta arrinta